haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal egelkiinba ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka maalmihii ugu dambeeyey waxaa tuulooyin ku yaala waqooyiga bari ee magaalada beledweyne oo ka tirsan degmada matabaan ee gobolka hiiraan uu dagaal xoogan ku dhex marayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ay wehliyaan dabley deegaanka ah oo loo yaqaano macawisley oo dhinaca iyo dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo dhinaca kalea ciidamada duulaanka qaaday ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano dhowra oo qaarkood ay gacanta ku hayeen muddo toban sano ka badan marka laga soo tago dagaalka deegaanada al-shabaab laga saaray waxaa ka taagan xaalad bini aadannimo kadib markii ceelashii iyo guryihiiba dab la qabadsiiyey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa hadda ku sugan halkaasi xildhibaanada waxaa horkacaya maxamed cabdulaahi buraale raaxeeye xildhibaanku khadka telefoonka ayuu haatan toos ugu jira mudane ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o a marka xiga halkee baad hadda ku sugan tahay jacfar waa mahadsan tahay hadda waxaan ku suganahay deegaanka heesaan aan ku suganahay oo u dhexeyso degmada wadlaan ka tirsan aan hadda ku sugannahay oo waxaa igula sugan xildhibaan kaloo federaal iyo gudoomiyihii gobolkii taliyaashii ciidamadii dhammaan waa saldhig weyn oo hadda ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka iyo kuwii dowladaba waaya halkaas maxaad u joogtaan maxaad ka haysaan halkaas
aniga iyo xildhibaan kaloo federaal maxamed cabdiqaadir maantaan soo gaarnay waxaan u imaanay inaan u kuurgalno xaaladda dagaalada meeshaan ka dhacay oo u dhexeeya dadka deegaanka oo garabsanaya ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab da khasaarooyina dhacay waxaa la gubay deegaano guryaha la gubay ceelala la gubay waxaan rabnaa inaan ku urgano dad badan oo abarakacay anteena ma lahan dadka wal ayagoo abaaraha haysa marka waxaas dhan inaan qiimeyno oo dadkeena u tagno waa waaye dadkiina soo doortay oo degaankii aan kasoo jeedno waaye inaan bal dawladdii federaalkana ula hadalno xildhibaano kale oo deegaanka nala aho ayagana waxaa jiro hadda hawsha xagga ka haayo
waayahay deegaanada la gubay magacyadooda ma nala wadaagi kartaa yayse tahay cidda gubtay deegaanada la gubay waa buqure nabaal iyo joojooga goobo digugal makasta deegaan kaloo toddobaad waxaa jiro hadda iyagay ku sugan yihiin oo teedaan la yidhaahdo oo kilomitr noo jiro oo ceelo leh laakiin go-doon oo oo hadda ayaga gacanta ku haayaan laakiin xaalad ay ku sugan yihiin aana la ogin deegaanadan waxaa ugu daran bukur oo kale ugu daran waa meesha oo ceelka ku yaalay oo ilaa afartan guriga ku taalena la gubay ceelkiina la la gubay oo maarata qalabkiisii motoorkiina laga qaaday waayahay waxaad ii sheegtay in al-shabaab ay gubeen goormay gubeen markii lagu dagaalamayay miyay gubeen mase markii ay ka baxayeen ayay hore dab usii qabadsiiyeen waxay gubeen markii ay ka baxayeen ay gubeen intaysan ka bixinay dadkay dheheen kala baxa caruurtiina iyo wixiina ayagoo hantidoodii iyo waxooda ku dhex jiraan saasay ku gubeen waayahay marka hadda ciidamada aad adigu la joogto deegaanka iyo kuwa dowladda iyo kuwa maamul goboleedka ee isgarabsanayaba maxay qorsheynayaan imise tuulabaysa gacanta ku dhigeen oo ay kala wareegeen al-shabaab walaa hadda meelaha ay la wareegeen waxaa waay meeshaan aan joogno oo hees ah waxay la wareegeen coomaad dhul badan oo intaas udhexeyso hadda dhulka udhexeeyo heerka ilaa matabaan ilaa beledweyne inta udhexeysa oo gacantay ku dhigaan ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka dagaalkana weli ma dhammaanin oo meelo badanaa dhiman oo sida teedaan oo kalaa dhiman laakiin goobahan hadda inta udhexeyso oo matabaan iyo eriyadan heesta waa gacantay ku dhigeen ciidamada dowladda
khasaaraha intee buu la eg yahay haddii meesha uu dagaal ka dhacay marka laga soo tago ceelasha la duugay iyo deegaanada la gubayba khasaaraha dhinaca nafta ah intee buu la eg yahay wallaahi ilaa hadda dadkan khasaaraha dadka deegaanka iyo dowladda iskarsanaya kow iyo tobanaa ku dhimatay haba u badnaadaan ciidamada deegaanka ee kow iyo tobanaa ku dhimatay oo dadka deegaanka u badan iyo isugu jiro ciidamadii dowladda ee halkan gacanta ku dhigay dagaalka ugu weyna meeshaan hadda aan joogno ka dhacay dhaawacyo badanaa jiro ilaa adiga labaatan meeyo dhaawacyo ah jiro qaar xamar loo qaaday qaarna halkaanay weliba yaalliin qaarna galweynaha la geeyo waayahay dhinaca al-shabaab ma la og yahay khasaaraha ka gaaray dagaalkaas wax hadda xisaabi karo khasaarahooda lama ogo keliya khasaarihii ka dhacay dagaalkii buqure oo sideed iyo toban qof ee uga dhimatay oo la hortagay kuwaasi hadda aan aan xaqiijin karnaa laakiin dagaaladan kale wixii hadda ka dhintay lama ogo khasaaro badan oo gaari laakiin lama ogo waaya xildhibaan buraale waxaad ii sheegtay in eh, dagaalku uu goordhow bilowday oo guddoomiyihii gobolka eh, hiiraan uu horkacayo eh, xildhibaano adiga u horkacaysana ay halkaasi joogaan eh, furunta hore al-shabaab deegaanada hadda aad ka hadlayso muddooyinkii u dambeeyeyba way joogeen oo iyagaa gacanta ku hayay hadda maxaa keenay in dagaalkan uu dhaco No, dagaalkan inuu dhaco waxaa keenay eh, waa runtaa muddooyinka u dambeeya meeshan way ku sugnaayeen waxaa keenay cadaadiskii dadku ku hayeen oo batay iyo ayagoo dhankii laamiga gaaray oo ah, laamiga ah, waa waa wadada keliya beledweyne u furneed oo waqooyiga aadaysay eh, matabaan iyo beledweyne udhexaysay oo la jaray eh, eh, shabaab jareen waxyaalaha soo dadejiyey taasay kamid tahay Eh, meelo badan oo oo go- oo deegaanadana way joogeen laakiin dadku waxay ku qabeen cadaadis eh, oo la qasbaayo eh, xoolahooda laga qaadanayo ayagoo intii u dheertay haddana waxaa jarmay wadadii udhexeysay oo beledweyne hadda halka wado oo furneedo oo ganacsiga ugu imaanayo oo boosaaso wadadii maadaama ay xidhantay oo ay la wareegeen ayaga midda soo dadejisa waa midaas waxaad ii sheegtay in ciidamadan eh, dagaalamaya ay isugu jiraan kuwa deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano iyo kuwii eh, dowladda aaway ciidamadii amisom ama atmis ee ku sugnaa gobolka hiiraan ama ciidamada a- a- adlis een, xarumahoodii iyo goobahoodii ay ku sugan yihiin ayaga shaqadii een, waxay joogaan beledweyne ay joogaan laakiin een, hadda waxa dagaalka ku jiro kuma jiraan adlis wixii oo tasiilaada looga baahdo ama diyaarado looga baahdo iyo howlahaas ay fududeynayeen laakiin dagaalka waxaa ku jiro een, waxa waaye ciidankii dowladda iyo ciidamadii dadka deegaanka waa mar waa waa dhisi naadir ee ciidamo oo deegaan ama dowlado oo keligood shabaab la dagaalamaya marka dadkan eh, ciidankooda waa waa dad iskugu dheeli tiran oo aada u hubaysan go-aanna ku qaatay waaye dadkana tustaayo soomaalida kale in layska celin karo al-shabaab waan gartay ciidamada dowladda oo dowladdii baa fangaraynaysa oo eh, saanadooda iyo eh, eh, wixii ay u baahdaan eh, siinaysa hubkooda ciidamada deegaanka iyaga yaa i- yaa gacanta ku haya waxa ay u baahdaan rasaasta iyo hubka yaa siiya horta cid fangaraynaysa ma lahan rasaasta een, ciidamada maamulka ee dowladday ka heleen federaalka way ka heleen rasaasta keliya la siiyey laakiin hubka ayagaa iskale hubkooda ayagaa iskale ee, wixii ku baxaayo ama tasiilaada ama xoolahooda isticmaalayay oo hadda ma aha wax kale oo meel kale ugu imaanayay Een, laakiin wixii rasaase waxaa ka kaabaya ciidamada een, dowladda federaalka aa ka kaabtay xildhibaan buraale halka aad hadda igala hadlayso eh, waa deegaanka hees oo qiyaastii eh, wax badan u jira eh, magaalada beledweyne ilaa kontomeeyo kilomitir haddii aanuba ka badnayn eh, waxaanu ognahay in eh, al-shabaab ay joogaan marka eh, dhanka koofureed magaalada beledweyne looga dhaqaaqo waxaan toban kilomitir dhammaynba ay halkaasi joogaan oo tuulooyinka u dhexeeya beledweyne iyo buulo berde ay ku sugan yihiin oo ay halkaas eh, ku kala garqaadaan dadkii oo ay maxkamadihii ku leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan iyadoo halkan u muuqata magaalada beledweyne ay al-shabaab joogaan maxaa keenay in konton iyo lixdan iyo toddobaatan kilomitir eh, eh, eh, dagaal loo aado horta dagaalka waxa inta loo aado oo keenay waa ku sheegay oo islaamiga oo go-day ka bilaabatay dagaalkan hadda uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolkan ee deegaanada hadda sheegaysid oo dhan waa laga xoreyn doonaa oo oo wadada laamiga udhexeysa ee beledweyne iyo ee buuri burtay waa la furi doonaa kolleyta ah howlo ciidan waaye istaraatiijiyadda een, ciidamada og waxay inta u qaateen taasaa keenaysa istaraatiijiyada ay qaateen ciidamada garabsanaya in halkan ay ka bilaabato kadib ay u wareegto wadada laamiga iyo dhanka wadiga maadaama aad xildhibaan ee federaala tahay ee magaalada muqdishona aad ka timid ee dowladda dhexe ee ma ka warhaysaa dagaalkan ee taageero intee la eg ayaadse ee ka helaysaan marka laga soo tago ee ciidamadaasi dagaalka ku jira ee aad ii sheegtay weli dowladda hadda oo marka laga reebo ciidamada dagaalka ku jiro iyo rasaasta weli dowladda hadda wax gurmad oo ka imaaday ma lahan Eh, waa waxa aan u joognaba halkaan gurmud nooc kasta eh, maadaama dadka tobanaan kun ay barakaceen iifii galaaskii ay wax ku gadan lahayen ayna haysanin caafimaad ma haystaan biyihi ma haystaan cunto ma haystaan Eh, in marxaladaas aan dowladdii u gudbino Eh, xildhibaanadii annaga deegaanka qaybanayo hadda xamar joogo oo oo dowladdii la joogo oo madaxweynihii ay la joogaan Een, ayaga hadda ka sugaynaa waxyaalihii aan annaga aan hadda inta qiimaynay oo dhibka ka jiray aan u gudbinay si deg deg hadda dowladda inoogu soo jawaab ana hadda hadda ano waxaan uga faa'iidaysanayaa een, waraysigaada carrabaaqaas inaan gaarsiiyo maadaama laga gaarsiinayo haddana aan rabaa inaan ku gaarsiiyo media Een, hay-adaha caalamiga ee, iyo dowladda federaalkaba inay si deg deg ah ugu soo gaaraan dadkan hadda waxay awoodaan wixii loo baahday in beledweyne looga keeno wadada loo soo mari maadaama wadadii la furay wax kastoo gargaar gurmada loo keeno oo hawsha aan u joogna ilaahay waan ka rajeynayaa inay eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ciddii ay qusaysaba in gargaarkaasi maadaama annaga deegaankan een, deegaan doorashadayna ay tahay waxaana noo doorteen inaan xamar iska joogno oo mukayf ku dhex jirna ayna hayno inaan dadkeena kusoo noqono oo dhibaatada haysatan aan la qaybsano Mhm.
oo waxa aan u imaano oo halkan wixii markaas anaga aan aan aan ogaan aan ognahayna aan ka gudbin waayo cid kaloo ka gudbinaysa ma ahan waxay noo doorteen aan aan inaan aan, aan ka gudbin waayo aniga iyo hadda xildhibaanka anaga uma nihin kuwo lacag ay u qaybin doona dadka meesha joogo laakiin dhibaatadoodan ka garaabi doonaa aan garab istaagi doonaa waxaan la qaybsan doonaa dhibka haysto Eh, waana ka filaynaa eh, Way.
hay-adaha iyo quseeyaan iyo dowladda inay kasoo jawaabaan baaqaan iyo waxaa meeshaan ku ah waayo deegaanada ee hadda al-shabaab ee ee laga saaray meeqa sano ayay gacanta ku hayeen oo ay maamulayeen deegaanadu waa kala wakti wakti deegaano oo ku cusbaayeen ay jirtay Eh, deegaanada soomaalida aan oo ko- dhanka jira inta badan weligood bu haysteen laakiin adan hadda aan hees iyo qoomaad iyo heedahan iyo xiliyo dambay soo gaareen oo sanadka qadaankiisa awgiisa joogi jirin dadkan deegaanka mar walba dagaalaa kala dhexin jiray laakiin waayadii dambay soo gaareen Eh, wakti badan hadda maysa joogin waa waa waa waa- waa laakiin laakiin waa meelo ay mar walba u muuqdeen ay access u lahaayeen mar walba inay imaan karaan waayahay ee ugu dambeyntii xildhibaan buraale ee waan la soconnaa ee dhibaatada ugu weyn ama culayska ugu weyni ma aha in ee al-shabaab lala dagaalamo oo deegaano ee laga saaro ee mushkiladda ugu weyn sida dadka ee arrimaha militariga yaqaana ay ka dhawaajiyaan mar walba waa in gacanta lagu sii hayo oo halkaasi lasii joogo ee haddii ay ciidamadii ee gobolka oo keliya iyo kuwii deegaanka ee macawisleyda ahaa ay xoreeyeen sida aad ka dhawaajisay yay tahay cidda ay ku tashanayaan oo ay ka doonayaan inay gacanta ugu sii hayso dhulkaas ay al-shabaab kala wareegeen hadda ciidamada dawladda een, inta badan een, meelaha gacanta lagu dhigo hore ugu sii gudbooyaan ciidamada deegaanka ayaa hadda gacanta ku haayo oo meelaha la qabsada ciidamada deegaanka oo hugaysan maadaama dadkii een, laga gubay een, ceelashii laga gubay ee, hantidoodii la dhacay ee, waxay ku qasbanaadeen dhammaantood inay hub hub qaataan ee, dhammaantood ay hub qaataan ay go-aan ku gaareen marka een, dadka ayagaa difaacanaya dadkoodii een, dowladdana waa ku garab istaagi doontaa laakiin ciidamada dowladda in wal- mar walba ay hore usii socdaan waayahay aad baad u mahadsan tahay Waa adaamka kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya oo haatan isaga oo ku sugan deegaanka coomaad ee gobolka hiiraan khadka telefoonka igu waramayey barnaamijka martidana marti ku ah